فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda alfurqaan caawa oo talaadaha barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa kulan ballaaran oo gobolka hiiraan ku dhex maray nabadoonnada jufa ka tirsan beesha xawaadle iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada hiiraan kaas oo uu barbar socday dowro loo qabtay nabadoonnada haddaba wuxuu ku saabsanaa kulanka ina maanta nabadoon la doorto iyo ku-xogin imihiisii la doorto ayaan iskugu nimiday beesha xasan maxamed waa isku soo waafaqday walaayaduna waa naga gundoontay ilaahay mahadiis waay waxaad dhegaysan doontaan cododkii gabagabadiisa laga jeediyey kalluumaysatada degmada bandarbeyle ee waqooyi bari ee soomaaliya oo ka cabanaya maraakiib shisheeye oo ka hortaagan inay badda ka shaqaystaan islamarkaana rasaas la dhaca doonyaha soomaalida haddaba maraakiibtan yaa siiye rukhsadda ay dadka soomaaliyeed ku dhibaateenayaan madaxweynahaa siiya wasiiradaa siiya agaasimayaalbaa siiya waa iska jaantaad oo askartaa waxa weeyaan dhulka kan dadka kan waxa weeyaan gacantiisaa laga saaray noloshiisiina waa lagu cayaaray waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah kalluumaysatadaas oo sheegaya inaysan muddo shaqaynin sababo ku aadan dhibaatada ay kala kulmaan maraakiibta shisheeye sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidamada maleeshiyaadka loo yaqaano xisaamul amni oo ka dhacay waddanka yemen ciidamada maamulka yahuudda oo gaboodfalla horleh ka geystay waddanka falastiin iska hor imaadyo khasaare geystay oo ka dhacay waddanka induneesiya isbahaysiga carbeed oo sheegay inay diyaarad ka soo rideen maleeshiyaadka xuutiyiinta qodobadaas iyo xubaynteennii caafimaadka oo aan caawa ku soo qaadan doonno loyska waxaa ku jira macaadin iyo fitamiinno kala duwan oo jidhka bani'aadamka faa'iido ugu jirto midhahaas faa'iidadiisa ayaan caawa idiin soo gudbi doonaa barnaamijka waxaa igala qayb geli doonaa maxamed cali aadan ee u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa habeennimo talaada ay soo galaysa taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay saddexii labaatanka bisha afaraad sannada kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxa oo fitan kulan ballaaran ayaa gobolka hiiraan wuxuu ku dhex maray nabadoonnada juufa ka tirsan beesha xawaadle iyo sidoo kale walaayada xaflad heer sara ah oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo nabadoonno ayaa dhowaan ka dhacday deegaanka booco ee dhacda bariga wilaayada hiiraan taasoo lagu soo xiray dowro sharci ah iyo kulan muhiim ah dowrada oo socotay maalmo kooban odayaashana ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah ayaa dhanka kale waxaa xigay niqaash iyo kulamo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo sidoo kale waxgaradka jufada xasan maxamed oo ka mida beelweynta xawaadle kulanka oo ahaa mid muhiim ah ee wilaayadu ku dhammaysay khilaaf dhanka dhaqanka ah oo ka dhexeeyey reer xasan maxamed waxaana ugu dambayntii la gaaray oo ay jufadu isku waafaqeen inay doortaan nabadoon guud kaasuu ku hagaya ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana halkaas ku soo dhammaaday khilaafkii muddada u dhexeeyey beeshaas gabagabada xafladda waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaa ugu horeyntii ku soo dhowaataan hadaladii ay halkaas ka jeediyeen nabadoonnada jufada xasan maxamed kuwaasoo sheegay inay dhaqangelin doonaan qodobadii ka soo baxay kulanka bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah magacayga maxamed xuseen xaanshi waxaa maanta farxad noo ah oon aad aan ugu faraxsannahay gogasha macaan oo naloo dhigay laisuu kaanyeeray ay isuu kaanyeertay walaayada islaamiga ku qaadanay halkaas cashiro fara badan diini ah culamo allah ka ijir siiye laysku daba maray qalbigeennii wixii wax ku jireen iyo dhammaan nadiif annagoo ku qanacnay horeyna ugu qanacsanayn diinta islaamka ku sifoownay haddana aan jecelnahay inaan wax la qabsanno dariiqeedana aan marno aan la jecelnahay tii baan ku wada nimiday ku soo wada xaroonnay culamo gogol noogu fidhisay nagu hagtay wax nagu bartay qalbigeenna nadiif ay ka dhigtay waxaa ka dambaysa markaan caafimaadkii awalba cudur weyn ma jirin wax yaro oon xoogaa yaro nabadoonkii ayaantaa waa naga daahaa jirtay markii culummadii ay qalbigeennii nadiif ka dhigtay annagiina kii maqnaay aan ii sheegay isbaadi raadinay isku nimiday waxa naga dhex dhalatay ay nooguna baaqeen aan ii sheegeen culummadii in aan dooranno nabadoon nabadoonkaas oo asal ah dhabtii markii loo hadlo oo la yidhaahdo shaafici cabdi arfax la yidhaahdo inaan meeshii aan ku doorannay asagoo meeshaas asnigana ku ha- u hambaliyeeyey ku faraxsan wax jajuubay aan la arag tolku ou doortay markuu doortayna uu aqbalay aqbalkuu aqbalay aan hoos keennay dadkii gogosha inoo dhigay walaalaheen walaayada islaamiga markaan hoos keennay nala qaadeen ee inagula qaadeen iyagoo faraxsan waxaan iigu kinyeernay ood shalay meesha aad ku kulanteen oo isugu tim oon idiin kulminayni intaasay ahaydna yidhaheen waa farxad labaad aad ayay noola farxeen way nala qaadeen gacanta midigtahan ku qabanaynaa yidhe bidixda uma qurre midigtaan ku qabanaynaa yidhe war adinkana baalihiina noqda waa ilaahay mahadiis farxaday noo tahay raaraynay noo tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay baa horta mahad iska leh ilaahay nagu hulmiyey majliskan sharafta badan oo ugu arrinsanayna kelimada ilaahay litakuuna kalimatullaahi alculyaa inay kor noqoto aan ugu arrinsanayna ilaahayna waafajiya ayaa mahad iska leh walan iyo aakharanba intaa markaa aan ka gudbo walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin farxada waa maalin ay iskugu yimideen walaayada gobolka hiiraan iyo beesha xasan maxamed ay iskugu yimideen muxaafadada degmada beledweyne ayagoo ka hadlayo ee siday maarata shareecada islaamka ay ugu dhaqmi lahaayeen iyo siday nabadoon u dooran lahaayeen iskugu yimid baa horta maalin weyn oo farxada ilaahay baa ku mahadsan intaa kadib walaala waxaan iskugu nimiday waxawaaye ee beesha xasan maxamed iyo walaayada gobolka hiiraan ina maanta nabadoon la doorto iyo ku-xogeymahaysii la doorto ayaan iskugu nimiday ee beesha xasan maxamed waa isku soo waafaqday walaayaduna waynaga gadoon- waa naga gudoontay ilaahay mahadiis waaye intaa marka waxaa dheer ee, gebagabadii ayaan joognaa arrintaa waa isku waafaqnay walaayadu waynaga gudoontay anukuna waa ku soo tufnay beeshu markay dib iskugu noqotay ee arrisatay waxaan yacni kolleytaba go-aan ku gaarnay inaan xaflad ballaaran aan dhigno ee calamasaarkii aan dhigno ee walaayaduna aynana ogaato ee muddadaas cayimanna aan ku dhigno beed- beeshu intaas ayay soo garatay intiina hadda ayaan ka hor sheegaynaa waxaan ku heshiinay beeshu markay dib iskugu noqotay muddo afar bilood ahay qabsatay inay xafladda ay ku dhigto waxaan rabnaa marka walaayadaynu inay nala ogaato muddadaas ay nala qaadato waxay nagu kaalmaynayso ee- ee ayada kolleytaba ay nagu kaalmayso hiil iyo hooba nala garabta sanatandii ilaahayiraa ay nagu kaalmayso awalba ayadaa gogashaa noo dhigtay awalba ayadaa gacanta nagu haysay ayadaa iskugu yaay kayna yeertay dad iskaalmaysanayo oo kolleytaba isku xiran ayaaynu nahay arrintaas waa mid naga wada dhexaysa mid annaka gooni loo ah- loo ah maahan ninka nabadoonka ah la dooranaho islaamku ayuu u shaqayna annakana waa noo shaqayna islaamkao dhanba guud ahaan ayuu u shaqaynaya intaas ayaan yani kolba kusoo gebagabayna wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah maanta farxad iyo sharaf iyo layleh waxaa mataqaanaa lama hilmaamaana ayaa maanta ka dhacay magaalada ee, booco walaayada islaamka khayr allaha siiyo waxaa meeshaan joogo waxaa ugu weyn siddeetan jir walaxawna weligii arag oon dhicin ayaa ka dhacay maxay yihiin dad culummo ah oo islaama oo diinta ku xidhan oo dad isugu yeedhay oo gogol u dhigay gumaati waxa la cabo waxa la gunto waxa lagu seexdo wax walba hataa kaneecada laga ilaaliyo waxaasoo waxaa keenay walaayada islaamka ninkii siddeetan jirkaahay oo himow barbar ula dhacay saa dad culummo islaama oo wax kale iyo ku dharjiyey gogol kuu dhigay kaneecadii kaa celiyey saabuun meel kuu dhigay waa waxaan weligeys aan weli la arag mahaddaas ilaahay baa iskale waxaannu leennahay walaayadaas tii guulaysato oo ilaahay idinkiisa gaaladii ka rahayso oo dalkoodii oo xuru noqdo oo dhiiggoodii ilaahay janno ku geliyo ilaahay ha ka dhigi saasaannu leennahay annagu meesha xasan maxamed xasan maxamed burur iyo kalgacayl iyo farxad alla uunu mataqaan maryaha ka tegin buu taagan yahay mahaddaas iyo gogoldhiggaas iyo sharaftaasna walaayadooda islaamka ah aa ilaahay u keenay ilaahay u keenay waa xalfad yaab leh muddo badana nala mudanay nala mudanayna walaayada xoogaho waxay tir war nimanku magaca iyo waxaa laga sheegaya gorma isku qalmaan ilaahayaa isku kaana keenay waxa isku kaana dumay oo waxay ayagay ahaayeen alla nokeen bay noqdeen waaligii jannana allaha ku kulmiyo annaguna allaha la niibaalo nimankii isku kaanaciyey oo madaxa duubtanna yidhi oon maanta duubannay ilaahay ha guuleeyo wixii dhammana allaha noo dhammaystiray ilaahayna ha naga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maanta waa maalin weyn oo ku weyn dhanka xasan maxamed waa maalin farxad ah markii aan maxayto la iskugu yeeray beesha xasan maxamed ay iskugu yimaadeen halkan ay ku qaateen duruusi casharo fara badan ayadoo maxayto saacadba saacadba la isku dhexmarsiinahayey kadibna shirkii loo soo gebagabeeyey shirku ujeedkiisuna wuxuu ahaa markii hore in maxayto laga helo meesha xasan maxamed nin omadoon ah oo hogaamiyo oo diinta islaamku ka horkaco oo walaayada islaamiga si toos ula shaqeeyo ummaddana ku haga diinta islaamka islaamka oo dhan ayuu nabadoon u yahay beesha xasan maxamed keliya nabadoon uma noqon doona insha allah biidnillahi kariim saan rajaynayno islaamka dhan ayuu nabadoon u noqonayaa meesha marka maanta waxaa nugu soo gebagobay shirkaas casharo fara badan ayaa meesha ku qaadanay kuwii macayta qaato ku dhaqmana allah naga dhigo meesha waa markii nabadoonkaa la doortay kabacdina nabadoonku maantay aan ku dhawaaqnay meesha loogama kala tegin waxaa la yidhi waxaan isla garanay in maxayta caleemasaar loo sameeyo muddo aanu u qaadanay muddadiina waxaa layidhi muddo afar bilood ayaan muddaha u qaadanay afartaa bilood kabacdina insha allah biidnillahi kariim in caleemasaarka ka dhigno midda kale maxayto xasan maxamed meesha dhan wuu ku kulansan yahay waxaad maanta ka maqani intii waxgarad ahaa ee lagu soo aruuriyey way ku wada kulansan yihiin cid maanta laleeyahay xasan maxamed a meesha ka maqan ma jiro wixii yaryaroo xulafaadoo dhexdooda yeelina way ka heshiiyeen ayagoo maxayto reereyn iyo qalbi furin isku hayo ayayna halkan ka dhaqaaqi doonaa insha allah biidnillahi kariim kii maxayta bannaanka naga jirane sidaana maxay ta annaga u qaadanay arrinkaas inay noola qaateen ayaan rajaynaynaa insha allah biidnillahi kariim warkinu meeshaas ayuu maxayta noogu egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii xafladda waxaa ka hadlay waaliga walaayadii islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabahaan kaasoo dardaaran gooni ah siiyey jufadan bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala haaniyan dhammaan marka sharafta xafladdan qiimaha badan goobjooga u ah oo ay ugu horeeyaan beesha ay dowladda u soo socotay muddada maanta afarta ay ku tahay iyo wixii danaha ah oo kaleo ku dhex jiray intuba iyo dadkii noo adeegaya oo noo khidmaynaya ay ugu horreeyeen muxaafadada beledweyne iyo culimmadii duruusta kala duwan dadka akhyaarta ah siinaysay intuba waxaan leenahay jazaahumullahu khayran wabaaraka allahu fiihim waa idinkaga mahad celinaynaa qolo walba nisbada ay ku lahayd kulankan qiimaha badan intaa kadib ujeeddadii iyo dantii aan isugu nimid haddaan mar gaarnay hadal badan ma jiro gogoshaa qiimaha badan oo wilaayada islaamiga ay dhigtay oo ay mushaarakada ku lahaayeen walaalaha beesha reer xasan maxamed ikhyaartaa tirada badanna ay ka soo qayb gashay ujeeddo iyo dan baa laga lahaa dhammaan intii aan isugu nimid oo aan doonaynay oo ama beesha qalbigeeda ku jirtay ama wilaayadooda islaamiga ku jirtay intuba ilaahay waa noo qabtay subxaana wa tacaala waxyaabahaan ilaahay ugu mahadinayno ayay ka mid tahay duruus baa la qaatay waa lays intibaahiyey ilaa qadar saddex maalmood ah bay ikhyaartu duruus qaadatay danihii kale oo aan lahayn hadday reerku wax u dhexeeyeen yaryarood ah oo aanba weyneynna waa la dhaqay ujeedka iyo qasadka waxay ahayd wuxdada iyo midnimada walaalaha reer xasan maxamed qof ay ku midaysan yihiin qof diimeed ah u qalma ayagu ay doorteen mideeyo tobanka oday oo xasan maxamed in ay la imaadaan oo wilaayadooda ay bay gogosh ugu dhigtay waxyaabihii hadafka iyo ujeeddada gogosha ka mid ah waa suurowday ilaahayna waa aqbalay subxaanahu wa tacaala beeshu waxay soo cayimatay nabadoon firku nabadoon ah walaalkeen shaafiici cabdiraxmaan afrax baad soo cayimateen khayr badanna waa u rajaynaynaa insha allahu tacaala iyo midna anfaca inuu noqon doono tobanka oday xasan baa soo dooratay wilaayadiinnina waa idinla aqbashay waxaad u muddaytanteen oo aad qaadateen muddo afar bilood ee xafladdii calaymasaarka oo aad ku cardin lahaydeen oo aad bannaanka ku geyn lahaydeenoo muslimiinta iyo qaraabada iyo dadka deriska ah aad ku bari lahaydeenna waad qaadateen wilaayadana waa idinla qaadatay xasan maxamed waa toban sidaan u sheegnay tobankii jifo ee xasan maxamed tobanka nin oo hogaamin lahayd oo garbaha u noqon lahayd nabadoon shaafici ayagana waa aad keenteen dad qiimo badan baad keenteen wilaayadiina waa idinla aqbashay keliya waxaa noo dhiman waxa aan annagoo xasan maxamed iyo wilaayadooda isla og yihiin inaan bannaanka geyno dadka muslimiinta oo kaleo deriskeenana ay nala ogaadaan intaa unbaa noo dhiman sidaa micnaheedu marka waxaa weeye kulankii isugu jiray dowladda iyo wada tashiga iyo danaha dhaqan in looga tashto wixii mugdi iyo madow jira in lagu bixiyo intaba ilaahay waa noo qabtay asagaan ugu mahad celinayna subxaanahu wa tacaala keliya anu waxaan ku khatimaya waxay tahay duruusii diin baa la qaatay mawaadiic aad u fara badan baad qaadateen duruus kala duwan baad qaadateen meelo kala duwanna waa laga yimid waa inaan noqonno ducaad ilallah qof walba iyo meeshuu ku laabtay wixii horta adiga aad qaaday oo laguu sheegay qadarkaad ka fahantay ha dhumina weelee weelee qalbiga geli xifdi hay meeshaad ula laabato nebi maxamed baad ka wakiil tahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi risaalaad wadaaye risaalada meesha aad ku laabanayso beled noqotaya ee baadiye noqotaaba gaarsii ilaahay baad ha dhow maalin wax ugu heli doontaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya war iga gaarsiiya nabigeena risaala loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam risaaladiiaan la ii dhiibay oo aan wadoon idin gaarsiiyey wixii aad iga maqashaan oo aad iga fahamtaan halkoo aayadba ha noqotee nabigu wuxuu yidhi gaarsiiya waxa aad fahamtaan anu sheikh ma ahi iyo xoogaa ma akhrisan iyo ma ahe inta aad fahamtay oo ilaahay kugu og yahay oo yar ama badan gudo gaarsii maalin aadan tabar haynin oo aadan camal samayn karin ayay meel kaa dabooli doontaa aad arki doonto adoo niyo wanaagsan wixii ilaahay subxaana wa tacaala ku fahamsiiye gaarsiiye kulligeen bay noo taallaa reerihii iyo dadkii markii loo laabto wixii la fahmay hana la dhaqangeliyo hana la gudbiyo qodobka labaad waxaa ka mid ahaa isfahamka beesha khiyaarta meesha fadhida iyo wilaayadooda waxyaaba isku fahmeen waxaa ka mid ah dhaqanka hadda la dhisay iyo mutaabacadiisa iyo muxuu ahaa caleemasaarka nabadoonka oo si qurux badan oo qiimo badan inuu caleemasaarna aan rabno ayaduna sidaad u ballanteen waa kala tagnay qiimo ma leh waxa aad qaadeen iyo qorshaha aad qaybsateen dhaqanka waa dhisan yahay hadda nabadoonka asaga inuu maamulo xafladdii oo uu yidhah waryaaya xaggeed joogtaan war oena dadki ma aha waxa hadda qabanqaabada wada habeenka aan taajka madaxa u saarno nabadoonka wixii hadda shaqo uu sii qaban kara waa qabanaya laakiin facaaliyadiisa iyo hawshiisa rasmiga waxay ka dambaysaa caleemasaarka ka dambaysaa cidda hadda hawshaan la tafaaculayso qabanayso waxaa weeye waa xasan maxamedka kale tobanka oday ragga ikhyaartoo meesha ka fadhiya iyo kuwa kaloo qiimaha badan oo naga dambeeya dadka shaqada qabanaya kuwa weeye ayaduna sidaa u ballanteen almuslimuuna calaa shuruudihim waa in ay idinkugu fusho oo dadnimadeeda iyo runteedaad u yeelataan oo gadaal waxba idinkaga noqon amaa maxaa soo haray waxa kale annagii idinka waxaan shirka ku nahay kelimatu laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah difaaceeda uhiilinteeda dhowristeeda ma qof gooni ulaha jira ilahay soo addoommo uma wadanihin nebi maxamedna sunnaba nooma wada aha kitaabkeenna soo kitaabka qur'aanka ma aha wada ilaalintiisa waxaan walaala ku nahay wada dhalashada iyo nasabka inaan ku wada dhalanay ka sokow waxa waxaasoo dhanka qiimaha badan oon wax ku nahay waxaa weeye waa kitaabka qur'aanka ah iyo nabigeenna maxamed ah iyo ilaahay inaan addoommo u wada nahay in la dhowro oo aan taa ku wada jirno oo aan mid ku ahaano sharafteenana waxay ku jirtaa kitaabkeenna dhowristiisa sharafteenna waxay ku jirtaa kitaabkeenna dhowristiisa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam idaa tabaayactum bilciina waradiitum bizarci wa akhadtum adnaaba albaqr wa taraktum aljihaad salad allahu calaykum dulan laa yanzichu xataa tarjicuu ilaa diinikum aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam haddii adduunyada aan ku dhegno oo aanan xusuusan difaaca diinteenna ilaahay subxaanahu wa tacaala dulli aan naga baxayn buu dusha naga saaraya sharafteenna iyo sideeda karaamadeenna waxay ku jirtaa adigaba fiiriba bal waxay isku day sharaftaadii karaamadaada caqligaaga waa koraya cilmigaaga waa koraya adduunyadaada waa barakoobaysaa dadka waa kuu barakoobayaan ilaahay subxaanahu wa tacala waa ku barakaynayaa kullamaa aad nusrada diinta ilaahay ka shaqaysid maalmihii dhoweydo hadda aan joognay maxaad maqlayseen nabigeenna maxaad maqlayseen faransiiska iyo meelahaas yaa sida loo gelay maad arkayseen weli waa wadaan soo mogid weli waa wadaan aslan siraac baa jira loolankan jiro xaq iyo baatilka u dhaxeeya qadiimanna u jiray markii aadam la abuuray calayhi salaam ilaa maantana jiriya abidkii waa jiraya annaga loolankan marka waxaan rabnaa sideeda annaga farta dheer inaan noqono annaga muslimiintu waxay rabaan farta dheer annaga inaan noqono waxaa kale hoosteenna inay imaadaan waana la gaari doonaa qaybtaasna ha ka harina wilaayadiinna kaalmaysta bacd allaahi bacd allaahi wilaayadiinna isku tiirsanaada adinka mid ahaada dariskiinna iyo adinka iyo qaraabada khayr badan baa jira fadhiga waa fadhi guuleed dowladu waxay ahayd dowlo ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyey fadhi ilaahay barakeeyey waana idinku faraxsannahay waana idiin ducaynaynaa talada meesha toosan allah idinka waafajiyo hawsha aad qaadateen allah idin fududeeyo meelihii aad ka timaadeen nabad allah idinku gaadhsiiyo qofkii xanuunsanaa allah caafiyo ilaahay idinkii meelihii ee, muxuu ahaa aad u laabanaysaan dadka ugu soo tagteen ayagoo nabad qaba allah idiin geeyo kulankeenna dambana ijaaba allah nagu kulmiyo insha allahu tacaala cadowgeennana allaha jabiyo cadowgeenna allaha jabiyo dee xasan maxamed waxaa weeye ee, waa reerwebi iyo beeraha eh ee, ilaahay beeraha noo barakeeyo bahalka allah naga qabto biyaha fatahaada oo joogtada ah roob barakaysanoo fatahaad wadanoo beeraha naga baabeen allah nooga dhigo ilaahay idinkii badar khayr qaba iyo wax islaamka wax u taro ilaahay subxaana wa tacaala dhulkeenna ha naga siiyo dunyadeenna kalena allah noo barakeeyo ilaahay idinkii daddiimeed allah naga dhigo wajazaakum allahu khayran wabillaahi tawfiiq kaasi wuxuu ahaa waaliga walaayadda islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabahaan oo ka hadlayey xaflad ka dhacday qaybo ka mid a walaayadii islaamiga ee hiiraan taasoo lagu dhameeyey khilaaf dhanka dhaqanka ah oo ka dhexeeya jufa ka tirsan beesha xawaadle
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaa idinku soo maqanoo qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan kaluumaysta degmo ka tirsan gobolada waqooyi bari soomaaliya oo ka cabanaya maraakiib shisheeye qodobkaas ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka oo ay ka mid yihiin weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidamada loo yaqaano xisaamul amni oo ka dhacay dalka yemen ciidamada maamulka yahuudda oo gabood fallo horley ka geystay waddanka falastiin iska hor imaadii khasaare geystay oo ka dhacay waddanka indunuusiya iyo isbahaysiga carbeed oo sheegay inay diyaarad ka soo rideen maleeshiyaadka xuutiyiinta qodobadan oo idil waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidamada maleeshiyaadka loo yaqaano xisaamul amni ayaa ka dhacay waddanka yemen wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa ku warramaya in subaxnimadii hore ee maanta oo isniin ahayd uu halkaasi ka dhacay weerar hubaysan oo lagu dilay askar ka tirsan xisaamul amniga ee ka socda dowladda imaaraadka carabta kuwaasoo ku sugnaa magaalada abyan ee dhacda koonfurta dalka yemen ilawareedyo amni ah ayaa waxa ay sheegeen in weerarka ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kuwaasoo weerar loo adeegsaday hubka culus iyo midka fudud la beegsaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xisaamul amniga islamarkaana ku taalla deegaanka lowdar ee dhacdo bariga magaalada abyan sidoo kale ilawareedyada amniga ah ayaa waxa ay sheegeen in weerarka lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada xisaamul amniga halka sidoo kalena lagu dhaawacay kuwo kale waxaana intaasi sii dheer oo weerarka lagu gubay gaari dagaal oo yiilay xerada ciidamadii ku sugnaa saldhigga ayaa kala firxaday markii uu bilowday weerarka oo la sheegay inay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mujaahidiinta islamarkaana ku aadan weerarkan ka dhacay magaalada abyan ee lagu dilay askarta xisaamul amniga oo ah maleeshiyaad ay soo tababaratay dowladda imaaraadka carabta kuwaasoo dhibaatooyin badan ku haya dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddanka yemen iska horimaadyo khasaare geystay ayaa ka dhacay waddanka indunuusiya waddanka indunuusiya oo dhaca qaaradda aasiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in halkaasi uu ka dhacay weerar khasaare geystay oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo koox hubaysan weerarka ayaa waxa uu ka dhacay caasimadda waddanka indunuusiya ee jakarta sida uu sheegay taliyaha booliiska magaalada jakarta faadil cimraan isagoo intaa ku daray in iska horimaadka uu yimid kadib markii koox hubaysan ay weerar ku qaadeen gaadiid ay wateen ciidamada booliiska booliiska waddanka indunuusiya ayaa waxa ay sheegteen inay dileen lix ruux oo ay ku sheegeen inay ahaayeen taageerayaasha wadaadka reer indunuusiya maxamed risaaq shihaab kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyagoo ku daba jira baabuur looga shakiyey inay wateen taageerayaasha wadaadkaas taasoo horseeday inay rasaas isweydaarsadaan marka laga soo tago sheegashada booliiska ee ah inay dileen lix ka mid ah kooxdii hubaysneyd ma jira ila ka madax bannaan booliiska oo xaqiijiyey sheegashadooda sidoo kale booliisku ma aysan sheegin khasaaraha dhankooda ka soo gaaray iska horimaadkaas ilaa iyo haatan kooxda uu hogaamiyo wadaadka risaaq shahaab oo waddanka indunuusiya musaafir iskaga maqan kama aysan hadlin ku luglaanshiyahooda ku aadan weerarkan ciidamada maamulka yuhuudda ayaa gaboodfallahor leh ka geystay waddanka falastiin wararka naga soo gaaraya waddanka falastiin ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi ay ka dhacday toogasho ay geysteen ciidamada yuhuudda kadib markii iskoorimaadyo khasaaro sababay ay ka dhaceen daanta galbeed iyo magaalada qudus oo ay yuhuudda xooga ku haysato siddeed dhalinyaro falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay rasaas kaga timid ciidamada yuhuudda intii lagu guda jiray iskoorimaadyo u dhexeeyey dhalinyarada iyo askarta maamulka yuhuudda wakaalada wararka ee falastiinul yowm oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ah ayaa sheegtay in iskahorimaad uu ku dhex maray dhalinyarada iyo ciidamada yuhuudda kaamka qalandiya ee waqooyiga magaalada qudus taasoo dhalisay dhaawaca afar dhalinyaro ah oo saddex ka mid ah dhaawacooda uu halis yahay maadaama ay rasaastu ka haleeshay qaybaha sare ee jirka sidoo kale koonfurta baytalaxam ee daanta galbeed waxaa lagu dhaawacay afar dhalinyaro falastiiniyiin ah kadib rasaas ay fureen ciidamada yuhuudda intii lagu guda jiray dibadbaxyo ka dhacay kaam ku yaala halkaas sida ay ku waramayaan goobjoogayaal iskahor-imaadyadan ayaa yimid kadib markii ciidan gaar ah oo ka tirsan askarta yuhuudda ay isku dayeen inay xoog ku galaan kaamam ay ku nool yihiin dadka reer filistiin kadib dhalinyaro falastiiniyiin ah ayaa weerar kala hortagay askarta gumaysiga yuhuudda taasoo horseeday inay rasaas noolnool ay adeegsadaan ciidamada maamulka yuhuudda wararku waxay sidoo kale intaasi ku darayaan in askarta yuhuudda ay shan dhalinyaro ah ka kaxaysteen guryahooda iyagoo xabsiga u taxaabay dadka muslimiinta ah ee reer falastiin ayaa la kulmaya gaboodfallo noocan oo kale ah muddo sannadooyin xiriir ah kuwaasoo kaga imaanaya ciidamada yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka falastiin isbahaysiga carbeed ayaa sheegtay in diyaarad ay kasoo rideen maleeshiyaadka xuutiyiinta telefishinka rasmiga ah ee maamulka al sacuud ayaa baahiyey in maanta ay dhulka soo dhigeen diyaarad ay lahaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta taasoo ku wajahneed waddanka sacuudiga war ka soo baxay isbahaysiga carbeed ayaa lagu adkeeyey hadalkan ka soo baxay telefishinka maamulka al sacuud maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa cadaadis xoogan waxay kala kulmayaan isbahaysiga carbeed kuwaasoo xuutiyiinta ku kaliftay inay qaadaan weeraro ay isku difaacayaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaasayay ku egyihiin
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla sii maraynaa kaluumaysatada degmada bandarbayle ee waqooyi bari soomaaliya ayaa ka cabanaya maraakiib shisheeye kuwaasoo ka hortaagan inay kalluumaystada badda ka shaqaystaan maraakiibtan oo ah kuwa aad u fara badan ayaa intooda badan waxay ka socdaan waddamo dhaca qaaradda eshiya kalluumaystada soomaalida ayaa sheegay inay rasaas ku soo furayaan maraakiibta haddii ay isku dayaan inay badda ka kalluumaystaan kuwaasoo ugu dambeyntii danta ku qasabtay inay shaqada iska joojiyaan qaar ka mid ah kalluumaystada degmada bandarbayla oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maraakiibtaas shisheeye ay badda soomaaliya ku joogaan rukhsad ay siiyeen maamulada soomaalida ah ee hisheeyaha la shaqeeya
xasan cabdulaahi baa la yidhaah xasan cabdulaahi odayaal badan halkan ismaan cabdulaahi cali iyo xasan cabdulaahi qalad iyo odayaal badan baanu nahay waxaanu joognaa shooda la yidhaaho baribaar oo ku taal xeebta hindiya oo bayla iyo meesha la yidhaho lubug xabashadan qabna waxaa nala qabtaan hadda iyaga halkay ku jiraan oo waxa weeye meesha la yidhaaho kulule iyo lagafol waxa weeye niyaho waxaa na soo weeraray baclo waxay yihiin waxay ku jiraan maraakiib iyo doonyo waxaan ka kalaweysan jirin dadka gebi ahaanna hadda dadku bannaankay ka tuursan yihiin oo waxa weeye dadkii bannaankaa nooga saareen waxa weeye waa waa doonyo waxa weeye yamaniyiin iyo iyo iyo imaaraad iyo dad kala duwan oo caddaan ah oo niyaho maraakiib iyo doonyo ah badkii iyo waxay ku xireen toog ahliya weyr bay taa ugu xireen xoobtii aan ka bixi jiray iyo maqsooyinkii bay soo galeen haddaanu baclada xabadeeda na huwinayaan oo khasaasoo naga soo horay tan waxa weeye waagii hore waxa waa yaraan jireen laakiin hadda waxa weeye halka aanu joogno ilaa iyo meesha la yidhaaho kulule ilaa iyo meesha la yidhaaho meesha la yidhaaho hadda suuq inta u baxaysa waxa weeye reerku horaba usoo baxaa badyatriya waa yaalin iyagoo siina waanu haynaa waa kumaan kun iyo kulan kumaanaha xataamaha kun iyo laba iyo saddex iyo afar iyo waa kumaan waxaa marka arrintaasi waa mas'uulo waxaanu ka kuwaysanaynaa xeebta inta aragosoo la dhigo horta waxaa baxaysa bahalka la yidhaaho griisya shaayad isagoo bahneenka ku xiran haddii marka anagu aanu soo baxna oo dabareynaan badda aado daddaa qofka gaadiidka wata wey dadka gaadiidka wata horta maba aani karaan masaaro damba anaa hadda madababeri dadka xoobta kama aanan aniga ku hadlay hadda gaadiid baan leeyahay toddobaatan ilaahay inoo jaalisteeda la isaarin waxay sameynayaan iyagoo sankaha oo raaxo ah bay fasalkahayaan dabnolo meel laga maro male haddii marka aad soo baxdo ama soo ka soo baxdo waxaa xabad baa yeeraysaa waa kugu weeyaa addoomida laga soo ridaya addoomidaa ku dhex jida qaybna waxa weeye waa bahalo yaryar oo bahalo masooro beer ayaa saaran yihiin qaybna waxa weeye markuu kaanjiriidka wataana markuu isagu ku arkaba mar alla markuu ku arkaba dee meesha uu ka jiriifayaan hadda idinku maalaasi karaa dadka jooga waxa la yidhaaho annagu iyagoo sinima oo duwanda soo fuuri karaa teenada waa nagu yadhahay marka adero waxa weeye arrintaas dhibaatada waana haysata barriyo cabashada annagu cidaan horta u cabanno garan mayno ma garatay waxa weeyaan wax badan baa dadku xeelahan ka qaylinayey meeshaan dhibkaanu dhib caad saaran yahay maaha annagu haddaanu maanta qaylinayno waa laogyahay dhibta badda haysata dadweynihii ka shaqaysanaya badkunoolkaa haysata waxaan ku leeyahay waa arrinaan caad saarayn oo hadda cid ciddii ninkii dhibta geystana dacwadaa haddar u dirto iyo qayladhaan iyo waxba maaha annaga waxaan leeyahay ragga kaloo khadka ku jira oo deegaankan xeebaha ah hal wadaa inoo bannaan inaynu dagaalanaa inoo bannaan ma garta wax kasta ah inuu ku khasaarowno annagu fariintaan gudbinaya taa wey walaalo waxaanu joognaa degmada bandarbayla iyo nawaaxigeeda dhibaatada ka jirta waxaanu hadda maanta waxaan qiyaasi karno maaha waa dembi weyn weeye oo dembi caalami iyo dembi qaran weeye baddii maraakiib qandala iyo meelahaas laga keeno oo maamulka hadda jira cashuur ka qaado doonyo diriiflaah oo eeraan ah muxuu ahayday baddii dhibaato aan caadi inaba caadi ahayn baana haysata waa wax la og yahay oo hadda maaragtaa meel aynu qof cid ay maaragtaa warkeeda sheegan yahay male marka niyow waxaa jira dhibaatada caynkaasa weeye nimankii maxaan ku dhaha security councilku siiyey maaragta la dagaalanka burcadbadeeda mandateska la siiyena waxay dalka noo soomaaliya u qabteen ma jiro badda iyadii oo dhibaatadaasu ka socotay fiirsanayaan waxna nooga qaban oo khayraadkii dadku noloshiisa ku dabiri jiray dadka u badbaadisay dadkii waa la baxay burburka dhaqaalaha dhacay dadku waa la yaaban yahay waxaa nagu cusbusaya badii oo dhan ba adigu xeebaha imaada maalinta meesha waxaad moodaysaa maga magaa badi maalin bay isu bedelaysaa waa nalal waa meel shabaab dadki dhigto ma leh meel uu ka kalluumaysto ma leh meel noloshiisii iyo wuxuu ka shaqaysan jiray ama aragoostadii ama kalluunkii ama libaaxii meel dadka dadkaasoo degaanka kale u dhashay badii way ka xiran tahay waana laka haystaa waxay ku jidaa gacan gacan cadow bay ku jidaa gacan dawlado ah maamul ah wax magaradii ay ruqsado ay bixiyeen bay ku jidaa niyow marka anagu waxaanu dhibane u nahay noloshayadii oo dhan waxaa dul fadhiya dhibaatadaas sunaamaadka iyo burburka maaragtaa dufaanuhu ay geystaan waa nooga daran tahay dadku noloshiisii dhammaanteed gacantooda waa laga saaray adeero waa la leeyahay waa dadku haddeer maamulada tan dadkan wax iskuma sheegana ruqsad baa la siiyaa madaxweynaha siiya musiiradaa siiya agaasirayaalbaa siiya waa iska jaantaad askartaa waxa weeyaan dhulka kan dadka kan waxa weeyaan gacantiisaa laga saaray noloshiisiina waa lagu cayaaray
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa waxaan ku soo qaadan doonaa warbixin ka hadlaysa faa'iidada uu leeyahay lowska waxaa aalaaba soo jeediya maxamed cali aadan looska wuxuu faa'iidooyin badan u leeyahay jirka bani'aadamka waxaana halkan idinkugu soo gudbin doonaa faa'iidooyin lagu xaqiijiyey cilmibaadhisyo kala duwan wadnaha looyska waxaa ku jira saliidda aan cufnayn taasoo faa'iido u leh wadnaha wuxuu lowska la dagaalamaa cudurrada kolestaroolka oo ah subagga fadhiista xididada wadnaha taasoo ka hortag u ah xanuunka wadnaqabadka iyo faaliga macaanka diraasad mar dhow la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in looska uu yareeyo boqolkiiba koob iyo labaatan halista macaanka sababtuna waxaa la sheegay inay tahay maado ku jirto looyska oo loo yaqaano manganeza taasoo muhiim u ah kontaroolka sokorta jirka dhagaxa xameytida cunista looska wuxuu ka hortag u yahay dhagaxaanta ku samaysma xameytida taasoo badanaa la burburiyo ama xameytida lala soo saaro kansarka looyska waxaa ka buuxa maado loo yaqaano bitasitosterol waxay maadadan ka hortagtaa samaysanka burooyinka waxayna xakamaysaa korriimadooda daraasad lagu sameeyey dalka maraykanka waxaa lagu arkay dadka looyska cuna isbuucii laba jeer ugu yaraan inay boqolkiiba konton iyo sideed uu yareeyey halista kansarka ku dhaca malawadka xusuusta looyska wuxuu ka mid yahay cunooyinka loo yaqaano brain food sababtoo ah waxaa ku jira fitamiinka b tari loona yaqaano naysin kaasoo kobciya shaqada maskaxda sarena u qaada xusuusta waxaa kaloo looyska ku jira maado loo yaqaano resferatrol kaasoo soddon boqolkiiba siyaadiya qulqulka dhiigga ee maskaxda waxayna muhiim u tahay firfircoonida maskaxda haweenka uurka leh looska wuxuu muhiim u yahay hooyada uurka leh maxaa yeelay waxay ka helaysaa maadada foolig asiid oo hooyooyinka lagula dardaarmay inay cunaan marka ay uurka leeyihiin wuxuuna muhiim u yahay korriimada uurjiifka korriimada carruurta looska wuxuu muhiim u yahay lafaha iyo murqaha carruurta koraya maadaama ay ka buuxaan borotiinno kala duwan waana sababta loogu dardaarmo in carruurta cunno ahaan loo siiyo loos la shiiday cayilka looska wuxuu ka mid yahay cunooyinka lagu dhargo sidaa darteed qofka joogto u cuna badanaa dhaqsama cayilo maqaarka looyska wuxuu muhiim u yahay maqaarka wuxuuna yareeyaa laalaabka maqaarka sababtuna waa fitamin c iyo e ee ka buuxa looyska taasoo iyadana muhiim u ah qashinsaarka tinta looyska wuxuu xoojiyaa jiridka tinta sidaa darteed wuxuu ka hortag u yahay daadashada tinta nafaqada looyska looyska waxaa ku jira macaadin iyo fitamiinno kala duwan oo jidhka bani'aadamka faa'iido ugu jirto qofka wuxuu ka heli karaa tamar badan isticmaalka siyaadada ah ee looyska wuxuu dadka qaar u keenaa xanuunka gaaska ama laabjeexa dadka qaarna wuxuu ku ridaa elerji taasoo halis gelin karta nolosha qofka haddii aad xasaasiyad ku qabtid looyska fadlan ka fogow isticmaalkiisa haddii aad xasaasiyad ku qabtid caanaha hilibka ama digaaga waxay u badan tahay inaad xasaasiyad ku qabtid looyska ee iska ilaali waxaad kaloo ka fogaataa looska duqoobay ama raagay ama muddo la kaydinayay sababtoo ah waxaa ku dhasha jeermis halis ku ah caafimaadka beerka
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow waxaa waraysyada oo caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh